faysal dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabduqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beledweyne
maxamed aa cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusmareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantasig redio cadaado gaalkacyo maryan mire axmed radio cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
cabduqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beledweyne
cabdifataax cali cumar tawakal redio cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton redio cadaado magaalada gaalkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakarta redio cadaado magaalada muqdisho
amaalqaajo redio cadaado garowe
bashiir cabdilla cusmaan raadiyo cadaado beledweynaha
yaxya cabdirasaaq soofe redio cadaado magaalada baardheere ee gobolka gado
yuusuf abubakar maamid raadiyo cadaado jawaar
dubro wanaagsan halkani waa reediyo cadaado qodobada aad u dhegaysan doontaana waxaa ugu dooroon maamulka galmudug oo dowladda federaalka soomaaliya ku eedeeyey muddo kororsi kadib sharciga doorashooyinka qaranka ee u ansixiyaan golaha wasiirada xukuumadda federaalka soomaaliya ciidamada ammaanka dowladda federaalka soomaaliya oo gacanta ku dhigay madaxii canshuuraha ee al-shabaab ee degmada janaale ee gobolka shabeellaha hoose maamulka jubbaland oo sharcidarro ku tilmaamay xeerka doorashooyinka qaranka dignina u diray dowladda federaalka soomaaliya malashad hubaysan oo weerar ku qaaday dad shacab ah ku sugnaa bariga magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug xaalad biyola'aaneed oo ka taaga deegaanka ceelsoor ee gobolkani galguduud maamulka gobolka shabeellaha dhexe oo lagu wareejiyay qalab loogu talagalay dhismaha waddada isku xirtaa magaalada jowhar iyo garoonka diyaaradaha intaasaad maqasheen waxaa ahayn qodobada ugu door koran warka duuree reediyo cadaado warow diyaar garooba warkaas oo intaas ka faahfaahsan
cadada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale duur wanaagsan waa duur jimca taarikhdan ay ku astaysan tahay saddexda bisha shanaad ee mey sanadka labada kun iyo sagaal iyo tobanka iminkii haatana kusoo dhowada warkii oo dhan maamulka galmudug ayaa dowladda federaalka soomaaliya waxay ku eedeeyeen muddo kororsi kadib sharciga doorashooyinka qaranka oo shalay ansixiyeen golaha wasiirada xukuumadda federaalka soomaaliya maamulka galmudug ayaa ka hadla sharciga doorashooyinka ay ansixiyeen golaha wasiirada xukuumadda federaalka soomaaliya wasiirka wasaaradda dastuurka ee galmudug cabshir cabdishiq oo la hadla raadiyaha cadaado ayaa ka hadlay sharciga doorashooyinka ee shalay ay meelmariyeen xukuumadda federaalka soomaaliya waxa uu sheegay in dowladda federaalka soomaaliya ay ku degdegtay ansixinta sharcigaas islamarkaana maamulada aan laga taligelin waxa uu sheegay in dhammaan xubnaha federaalka qeybta ka ahayd dowlad goboleedyada ay kasoo horjeedaan ansixinta sharcigaasi waa mahadsantahay horta marka hore waxaan soo maaragtay ii sheeg aan soo dhaweynayaa raado cadaado iyo dhammaan maamulka iyo shaqaalaha intaa kadib si aan la soconaba shala golaha wasiirada xukuumadda federaalka waxay ansixiyeen sharciga doorashooyinka dabcan sharcigaasi wuxuu ahaa sharci runtii si ku meel gaar xakada ugu jira wuxuuna ahaa qodob runtii xasaasi ah oo dib loogu dhigay inay go-aan ka gaaraan madaxda herstate iyo heer federaal waxayna ahayd in shirka garowa ka socdo kale looga hadlo ama shirar kale oo xiga marka waxaan dhigi karnaa waxa soo hor dhaceen meeshii la rabay in looga hadlo ama shirarkii la rabay in looga hadlo ay soo hor dhaceen marka annaga ka galmudug ahaan de waxaa la dhigi karaa maadaama uusan soo marin meelihii loogu talagalay dabcan lana jahawareeriyey oo waddadii oo laga leexiyey waxaan is leenahay wuxuu noqon doonaa mid aan runtii loo dhamayn oo dowlad goboleedaduna hadda sidaad aragti waxay soo saareen warmaseediyo waxaan isleenahay in arrintaa lagu degdegay abshir cabdishuqo wasiirka wasaaradda dastuurka ee galmudug waxa uu sheegay in qodobada laisku haya la horgey doono shirka dhowaan ka furmi doona magaalada garowe caasimada puntland halkaasoo iskugu imaan doonaan madaxda ugu sarreysa dowladda federaalka iyo xubnaha federaalka qeybta ka ah si meesha looga saaro madmadag u dhexeeya wuxuu sidoo kale u sheegay in xilligan dowladda federaalka soomaaliya u xusul duubayso muddo korasi wuxuuna sheegay in taasi aysan macquul ahayn islamarkaasna xubnaha federaalka qeybta ka ah aysan ka yeeli doonin in dowladda federaalka soomaaliya xilligan ay samayso muddo korasi marka maadaama guddigiisa u sameeyey ee, dastuurkan ee, wax ka soo bedelay aan maaragtay loo dhammayn ama aan filin way yaraan doontaa kalsoonida lagu qabo iyadoo saa jirto haddana waxaa jiray qodobo si gaara loo calaamadeeyey oo loo arkay in ay yihiin qodobo masiiri ah oo madaxdu ay ka gaarto marka ee, qodobadaas waajibaadkeena ay ahayd inaan markay madaxda isku isku timaado inaan hor dhigno oon u gudbino si official oon adno ee, madaxda sharafta leh waxaa laydinka codsanaya inaad qodobadan ee one two three aad ka soo saartaan ee, ee, ee, maaragtay heshiis aad ka soo saartaan si aan u dhaqan gelin maadaama aan anagu nahay wasaaradihii Waa tahay.
shaqada lahaa Mhm.
marka dee barnaamijkii waxaad moodaa in laga hor dhacay ee, meeshii laga rabo alifaxmale in la- wax laga bilaaban albaqara laga bilaabayo marka ee, dabcan horta sharcigani markii baarlamaanka uu maro ayuu noqonayaa sharci rasmi ah oo runtii wax lagu qabsan karo Ee, runtiina waxyaalaha loo dadejinayo sharcigan ee, waxaa laga yaabaa inay maaragtay qodobo badan inay ka hoos jiraan oo runtii hadda arrintaas ka dhawaajisoo kale ee laga yaabo inay Ee, marka dalkuna waxaan isleeyahay ee, maadaama dalku federaal yahay oo maaragtay iskay jiraan ee, ayadoo eh, aan haysano dastuurku meel gaar ah haddana dalku wuxuu ku socdaa waxa la yidhaha wadatashiga dastuurkuba qabo marka wadatashigai waxaad moodaa hadda in laga leexday oo dabcan laga yaabo inay mararka qaar dara gaara soo galaan waxaan u aragnaa dee in arrintaas iyadoo banaanka iska imaan doonta kama hordhacayno laakiin eh, waa jiraan tuunkaas waa la qabaa golaha wasiirda xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa shalay waxay ansixiyey sharciyeedka doorashooyinka qaranka waxaana sharcigaas dhammaan ka soo horjeestay xubnaha federaalka qaybta ka ah ee dowlad goboleedyada ciidamada ammaanka dowladda federaalka soomaaliya ayaa sheegay in gacanta ay ku dhigeen madaxii canshuuraha al-shabaab u qaabilsanaa degmada janaale ee gobolka shabeellaha hoose hay-adda nabadsuudii sirdoonka qaranka soomaaliyeed ayaa sheegtay inay gacanta ku dhigtay sargaal muhiim ah oo ka tirsanaa dagaalamayaasha al-shabaab sida lagu shaaciyey qoraal ka soo baxay hay-adda nabadsuudii sirdoonka qaranka soomaaliyeed ayaa lagu sheegay in gacanta lagu dhigay madaxii qaadista lacagaha degmada janaale iyo deegaanada ku dhowdhow waxaana sargaalkaasi la qabtay kadib markii howlgal ay sameeyeen ciidamada xoogga dalka ee degmada janaale ee gobolka shabeellaha hoose sargaalka la qabtay ayaa al-shabaab u qaadayay canshuuraha deegaanka ayadoon la qabtay xilli arrimahaas uu ka howlanaa waxaana hay-adda nabadsuguddii sirdoonka qaranka soomaaliyeed ay sheegtay in hadda baaritaan uu ku socdo sargaalkaasi warka qoraalka ka soo baxay hay-adda nabadsuguddii sirdoonka qaranka soomaaliyeed ayaa waxaa lagu sheegay in ciidamada amniga howlgal qorshaysan ay ka fuliyeen degmada janaale ee gobolka shabeellaha hoose inay gacanta ay ku soo dhigeen dhagarqabo ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab oo shacabka ka qaadi jiray lacag baad ah ciidanka ammaanka wuxuu sii wadi doonaa howlgallada qorshaysan ee lagu bartilmaameedsanayo xubnaha al-shabaab ayaa lagu yidhi qoraalka ka soo baxay hay-adda nabadsuguddii sirdoonka qaranka soomaaliyeed hay-adda nabadsuguddii sirdoonka qaranka soomaaliyeed ma aysan shaacin magaca sargaalka la qabtay waxaana sidan oo kale marar badan aysan shaacin magaca ama macluumaad kale oo la xidhiira saraakiisha ay qabtaan ciidamada ammaanka hay-adda nabadsuguddii sirdoonka qaranka soomaaliyeed ayaa toddobadii lasoo dhaafay howlgalle waxay ka fulinayeen deegaano iyo degmooyin ka tirsan gobolka shabeellaha hoose iyo gobolka banaadir waxaana hore loo soo bandhigay hub badan oo baaritaan lagu qabtay dhinaca kale al-shabaab ayaa sheegtay inay weerar culus ay la eegteen ciidamada dowladda soomaaliya ee maalmahan howlgalka ka waday qaybo ka mida gobolka shabeellaha hoose maamulka jubbaland ayaa wax sharcidarro ay ku tilmaamay xeerka doorashooyinka qaranka iyadoo dhinaca kale ay dirnin u direen dowladda federaalka soomaaliya cawal maxamed ciise indhacadda ayaa warkan ka soo diray magaalada caasimadda ee muqdisho wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha ee maamul goboleedka jubbaland cabdiraxmaan maxamed xuseen oo la hadlayay raadiyo cadaado ayaa faahfaahin ka bixiyey aragtida jubbaland ee ku qotonta sharciga doorashooyinka ee ay meel mariyeen golaha wasiirada xukuumadda ra-iisul wasaare xasan cali khayre kaas oo muran badan durbaba dalka ka abuuray wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha ee jubbaland ayaa sharci darro ku tilmaamay xeerkan qaabka loo maray iyo meelmarintiisa waxa uuna sheegay in dowladdu marka ay ku guuldaraysatay wax ka qabashada arrimaha amniga iyo siyaasadda arrimaha gudaha ee dhinaca dib u heshiisiinta ay xilligaani bilowday qorshayaal kale oo ay doonayso in ay bulshada ku marin habaabiso waxa uu sheegay in xeerka doorashooyinka ee dowladdu ay meel marisay uunan wakhtigiisi joogin islamarkaana ay sugayeen in dowladdu ay soo dhammaystirto dastuurka kaas oo go'aamin lahaa habraaca doorashooyinka iyo qaabka loo marayo doorasho qof iyo coda oo dalka ka qabsoonta marka la gaaro annagu sharcigaas lakashika ma lihin mana ka warqabno sharciga doorashooyinkana hadee waad garan kartaan oo dowladda federaalka oo hadda jirta markii la dooranayay wuxuu ahaa laba kun iyo labaatanka qof iyo cod ee dalka gaarsiiyaan buu ahaa qof iyo codna hadee doorashada hadda ma muuqato oo eh, inay dadka ay dhici doonto uma malaynayo wax kale oo ka bedelan oo saana wax loo samaynayaa la yirina hadda weli lama soo bandhigin wax badan kalama socono arrintaas dastuurkii waa qabyo ah maadaama dastuurku uu qabyo yahay hadda doorashada siday noqonayso eh, ma cadda weli annaga bacdamaha dastuurka qabyo yahayna oo wax laga qabanina eh, en, muhiimna nooma aha waxaan en, hor- dhammaystirneen in hadda wakti la geliyo muhiim nooma aha dowlada jubbaland ahaan waxaan qabnaa eh, haddii muqdisho wax laga qabanayo amniga aanta iyo dhibaatada dadka soomaalida ee muqdisho joogta ku dhacayo maalowda ku baaba'ayaan in wax laga qabto taas umaan jeedinaynaa ka soomaali ahaan ama ka jubbaland ahaan dhanka kale wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha ee maamul goboleedka jubbaland ayaa waxa uu sheegay in sheegashada dowladda federaalka ee ah inay meel marisay sharcigii doorashooyinka inuu yahay mid ay wataan shakhsiyaad gooni ah islamarkaana la doonayo in hay-ado iyo inji-ooyo gaar ah lacago looga qaato waxau intaa hadalkiisa sii raaciyey sidoo kale in arrintaas ay tahay mid ceeb ku ah dowladda federaalka oo ku guuldaraysatay sugidda ammaanka caasimadda soomaaliya ee muqdisho in maanta laga hadlo golo wasiiraa doorasho ansixiyey in la yidhaahdo waxaa ka muhiimsanaan lahayd in la yidhahdo dastuurkii baa la dhammaystiray doorashada qofkii cod waa u dhici weydo sidaana loo bedelo sidaanay noqonaysaa ama odayaashii hore baarlamaanka soo xoray ha noqdeena ama qaabka ugu dambeeya oo wanaagsanaay oo dowlad goboleedyada laga soo dhisay baarlamaanka ha noqoto Eh, habraaca kale in la sheego unbay ahayd oo midaasaa xiise lahaan lahayd laakiin ayadoo tii horena aan la qabanin wax kaleoo badiilahna aan la samaynin wax hadda la sheeg sheegay waxyaabaha la sheegahayo unbay ka mid tahay oo dastuurkii waa saan la yeelay iyo kanaa saan la yeelo oo madaacadaha iyo injooyada iyo hayadaha iyo shaksiyaadka lacagaha inay un helhelaan rabadanta u gaarka u ah ay ku mashquulsan yihiin unbay noqonaysaa wax kale oo weyn uma aragna anagu
saddexda dowlad goboleed ee kale ah puntland galmudug iyo jubbaland ayaa kasoo horjeestay xeerka doorashooyinka ee golaha wasiirada xukuumadda soomaaliya ay meel mariyaan waxayna ku tilmaameen in aanu la tashi iyo qey- ka qaybgelinba laga siinin dowlad goboleedyada oo awood u leh inay qayb weyn ay ka qaataan xeerarka doorashada iyo dejintooda cawil ciiseen dhacde raadiyo cadaado muqdisho maleeshiyad hubaysan ay waxay weerar ay ku qaadeen dad shacab ah ku sugnaa bariga magaalada gaalkacyo iyo xarunta gobolka mudug kooxo hubaysan ayaa waxay weerar ay ku qaadeen dad shacab ah ku sugnaa bariga magaalada gaalkacyo iyo xarunta gobolka mudug maleeshiyaadka waxweerare ayaa waxaa la sheegay inay ka tirsanyihiin ciidanka maamulka puntland waxayna weerareen qoys ay ku sugnaayeen haween iyo carruur mid ka mid a dadka deegaanka la weeray oo la hadla raadiyaha cadaado ayaa wuxuu sharaxay qaabka wax u dhaceen waxuuna sheegeen weerarkaas uu sabay dhimasho xoolo badan laakiin aysan jirin wax khasaaraha kale u geystay weerarkaasi weerarkan ayuu sheegay in salka ku haya aanaa qabiil oo muddanka u dambeeyna ka taagneed qaybo ka mid ah bariga gobolka mudug ka tirsan jubbaland maleesiyaan maleesiyaan jubbaland ka tirsan waa qoys gargaadiyaha reer galmudug soo weeraray xoora xoolaa ku laabay xoolo doon oo cari ahaa ku laabay waa meel baalxayeysiba kontan iyo sideed kilomitir oo dhinaca cadaalada qoraha ka soo baxday ka jira waxaa la yidhahdaa sila saalax dheere dadkas maleesiyaadka oo maaragtay dagaalada maaragtay soojireedka ay ka dhexeeyeen bay ahaayeen ma shacab iyo dad shacaba oo muxuu reer reer degan oo maaragtay xaas dad xaasa iyo ilmo yaryar oo ilmo ugu reeya wiil yar oo afar iyo toban jira iyo gabdho yaryar iyo hooyadood iyo dad noocaas oo ah reerkaa lasoo weerday waa reer beermiyii meeshaan meel ciidan ka dhawaamaa dad beermiyii waa deganoo dadkaasa reer miyigaa siday ku lahay haddii reerka nin joogo iyo haddii maaragtay waxaa la beesanaya waa inuu rogsoogaa haddana waa wey dadka kale oo marartaan waa seegaya xoolaha iyo waxaas waa suga dhintaan waxa weeye nin baxsada intuu noqon lahaa waxa weye lagu dhigataa noqotaa ama carruur dhigataa noqotaa kale wey taliyo cusub ayaa loo soo magacaabay taliska howlgalka maraykanka iyo africom cawal maxamed ciise nacade golaha sanadka ee dalka maraykanka ayaa waxa ay meel mariyeen magacaabista taliyaha cusub ee howlgalka maraykanka ee qaaradda afrika ee loo soo gaabiyo africon oo uu hogaamin doono generaal stephen james townson taliyahan cusub ayaa waxa uu bedeli doonaa taliyihii hore ee ciidanka maraykanka ee ku sugan qaaradda afrika generaal thomas david kaas oo xilka hayay tan iyo sanadkii islamarkaana howlgallo qorshaysan ka fuliyey qaybo badan oo ka mida soomaaliya ansixinta taliyaha cusub ee ciidamada maraykanka ee qaaradda afrika ee loo soo gaabiyey magacooda africon ayaa timid kadib markii guddiga golaha sanadka u qaabilsan howlgallada ciidamada ay sagaal iyo tobankii bishii maaj ee sanadkan ay soo gudbiyeen tala soo jeedin ah in genaraal stephen james uu noqdo taliyaha cusub ee ciidamada ka howlgalaha qaaradda afrika ee maraykanku uu leeyahay taliyahan cusub ayaa noqonaya taliyihii shanaad ee madax ka noqda howlgalka maraykanka ee africon loo soo gaabiyey magaciisa waxa uuna tan iyo bishii maaj ee sanadkii tagay ee laba kun sideed iyo toban uu ahaa taliyaha taliska tababarka ciidamada maraykanka iyo siyaasadda guud waxa uuna waxa uuna dhowaanahan u xil saarnaa dagaalka ay ciidanka maraykanka iyo xulafadooda ay kula jireen kooxda daacish isaga oo kasoo howlgalay dalalka ciraaq iyo syriya genaraal stephen james oo ah konton iyo sagaal sano jir ayaa hooyadiis waxay u dhalatay dalka jarmalka aabihiisna waxaa u dhashay dalka afghanistan waxaa la filayaa inuu hogaanka u qabto ciidamada maraykanka ee ka howlgala qaaradda afrika kuwaas oo dagaal culus kula jira kooxaha al-shabaab iyo daacish islamarkaana taageera ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed kuwaas oo fuliyo weeraro qorshaysan oo ay ku bartilmaameysadaan al-shabaab iyo daacish sidoo kalena tababaro muhiima siiya ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed qaybta sida gaarka u tababaran ee kumaandooska soomaaliya ee danab cawil ciise indhacadde radio cadaado muqdisho
xaalad biyo la-aaneed ayaa ka taaga deegaanka ceelsoor ee gobolkani galguduud shaafiix shariif maxamuud ayaa faahfaahinaya dadka ku nool deegaanka ceelsoor ee gobolkani galgaduud oo hoos taga magaalada cadaadi ee xarunta baarlamaanka maamulka galmudug ayaa waxay ka cabanayaan xaalado nolol xumo oo xilligani la soo darsay kadib markii uu ka daahay roobka guga waxa ay sheegeen qaarkood oo la soo xiriiray warbaahinta raadiw cadaado in dhibaatada ugu badan ee xilligan ka taagan deegaankaasi ay tahay biyo la-aan cabdulqaadir cali diiriyo oo ka mid a dadka deegaanka ceelsoor ee gobolkani galgaduud oo la soo xariiray warbaahinta raadiw cadaado waxa uu sheegay in dadka ku nool halkaasi hadda ay haysato biyo la-aan aada u baahsan waxa uu xusay in biyaha qiimahooda ay aada sare ugu kaceen isagoona tilmaamay in fuustada biyaha qiimo ahaan ay gaartay ilaa iyo laba doolar oo baraagadaha qaarkood uu sheegay in lagu kala iibinayo halka meelaha qaarna hal doolar iyo bar ay ku yimaadaan wallaahi walaalow xaalad xaalad kulul oo bini aadamku maaragtay ay dhihi karaan xaalad tii ugu dambeeyey oo clant iyo maaragtay hurba maaragtay sasaan abaareedaha ka taagan deegaanka waan gartay
adigu markaan awa roobka guga maaragtay sidoo abaar sidii ku dii jiri muddo ka dabamaro waxaa laysi yidhi maaragtay hordhacyo hore lama helin oo ama maaragtay todob ama saas oo kale adiga xilli ceelka geeye ay iyadoo la taagan yahay oo awal umada ay jilecday maaragtay magaaladana meesha awalaysan ceel biyo lahayn iyo maaragtay mid gacmeed midna magaaladaasa cadaadooda abuulisa toban kilomitir iyo toddobiyo toban saas u jirtaa marka biyo ayaa laga keeni jiray oo maaragtay deeyada qofkii shilin haystaa iyo kii amaanaya sidaala la qaayibsanaa wixii ka horeeya shan iyo toban cisho ka hor waan gartay marka bal haddii dhegeystayaasha aad u sharaxdo fuustada biyaha oo kale intay ku tagtaa ceelsoor inteese la iibiyaa waxaa maqaala igu ah in in laba doolar badaagaha qaar wax lagu dhuuyo oo laga iibsho shaahidkuna waxaan idiyo maaragtay aana ku dambaaben hal doolar iyo bar ayadoo lakala siistay maaragtay la kordhoogan yahay dhanka kale cabdulqaadir cali diiriya waxa uu codsi u diray maamulka degmada cadaado kan galmudug iyo hay-adaha gargaarka isagoona ugu baaqay in dadka ku dhibaataysana deegaanka ceelsoor ee gobolkani galgaduud ay la soo gaaraan gargaar degdeg ah kaasi oo ah in biyodhaamis ay u sameeyaan waxaan u dirayaa meeshaas in dad muslimiin ah oo tiro badan oo maaragtay nafta dad iyo nafta dunyadahaba kala xugun badnaayeene oon u sinan oo xaaladeedu ay khatar ku sugan tahay markaan inay joogaan dadka walaalaha ay marka nooc walbaaba ay uga qayb qaadan karaan oo ay kulli markaan culayska ugu badan u yahay oonkaas haddaan ilaahay samada ka soo waraabin markaa markeeda markaa iyo markeeda haddaan ilaahay samada ka soo waraabin ay dha maaragtay wixii soo soo aana sheegi karin laakiin ay dhacdo hadday intaas biyo la-aan ku gaaraan wax badan oo maantay rajo laga qabaa in laga rajo dhigayo oo oo naf ah waxaan leeyahay marka maamulka degmada cadaado uu ugu horeyn meeshaas ha fiiriyaan waxa ay u heli karaan oo gargaar ah oo biyo ah oo maaragtay ka maamul ahaan ay awoodan iyo waxay ay ku dhawaaqi karaan ha sameeyaan oo meeshaas biyodhaamis iyo waxa kala gaaraan hay-adaha maaragtay gargaarkana waxaan leeyahay ilaahay baa gargaaran laakiin qaybta kaalinta aad ku aadansiin oo deeqdaynta bini aadamka maantay meeshii loogu baahida badnaa ama maaragtay me adugu mar waxaa jirta wax waabo maara deegaan dhan uu ku noolaa haddaad bixido dacaadana midhaas dhaqana say ka aa jireen ay ka yihiin laakiin aysan gelin suurid badan iyo maaragtay waxaan helnaa badan aysan lahayn maanta waxaan qabaa konton fuuse biyaah maalin haddii la geeyo maalintii maalin shan boqol la geeyo ay ka maaragtay ay ka xiisad badan taha jirta
maamulka gobolka shabeellaha dhexe ayaa la wareejiyay qalab loogu talagalay dhismaha waddada isku xirta magaalada jowhar iyo garoonka diyaaradaha bashiir cabdulahi xasan ayaa warkaan kasoo diray beledweyne dhismaha wadada isku xirta magaalada jowhar iyo garoonka diyaaradaha oo ay iska kaashanayaan wasaaradda howlaha guud iyo guryeynta maamulka hirshabelle iyo amisom ayaa bilowday waxaana qalab loogu talagalay in lagu dhiso wadadaasi lagu wareejiyey mas-uuliyiinta maamulka gobolka shabeellaha dhexe gudoomiyaha gobolka shabeellaha dhexe axmed mayre makaraan oo ka hadlay ayaa sheegay in dayactir ay ku sameyn doonaan wadada u dhexaysa magaalada jowhar iyo garoonka diyaaradaha waxaan hadduu ilaahay yidhaahdo laga shaqayn doonaa geedaha faraha badan ee waddada hareeraheeda ku yaal si waddada maaragtay amnigeeda iyo quruxdeeda waddada ay u soo baxaan in dadkuna ay maaragtay geedaha dhibaatada ku haaya meesha looga nadiifiyo ayay maaragtay qalabkan nagu caawiyeen aad iyo aadaana maaragtay uga mahad celihaynaa in garab istaagga ay nagu garab istaageen maadaama qalabkii dadweynaha oo aan heli jirnoo kaleento ay niman cadow ay maaragtay u hanjabeen sidaasna ay maaragtay inay shaqeeyaan ay ugu suurtageli weysay cadowga waxaan u sheegaynaa inaanan maaragtay soomaalidu waxay tidhaa in qaraarax lagu mehertiyo waxaan haysanaan ku tashaynaa waxa aan qabsanayna waa qabsanaynaa wasiiru duulaha wasaaradda howlaha guud iyo guryeynta ee maamulka hirshabelle yaasiin axmed maxamuud oo dhankiisa ka hadla ayaa tilmaamay muhiimadda ay u leedahay ee dhismahan ee isku xira eerboorka ee jowhar iyo magaalada ee runtii ee waad waad aragteen ee markii eerboorka ee hay-ad ama ee madax kale ima- ee ee marti ee noo imaanayso waddadu siday u taalo waa aragteen burburka ka muuqdo marka waxaan waxaana dhibtay maxaa waaye waddadii halkii maadaama caasimaddu ay tahay in caasimaddu aan u ekaysiino caasimadaha kale ee dowlad goboleedyada nala nala midka ah ee aana u fududaan doontay isku socodka bulshada iyo maxaa waaye iyo qof walba maxaa waaye waddadan mar- maristeedii ee maxaa waaye rajaynaya inuu maro ee waana rajaynayaa maxaa waaye dhismahan inuu maxaa waaye dhismo qurux badan noqon doono haddii uu ilaah yara ee dadaallo badanaa u galnay ee in ee amison barnaamijkan ee nagala shaqayso ee waayo ee amison maatay ee eerboorka ayadaa waxaa waaye degan oo maxaa waaye ee shaqadeedii iyo wax wax wax badan ka qabato marka waxaan rabnaa marka maadaama ee maxaa waaye ee amison ay degan tahay ee eerboorkii ee waxaan waxaa laga maarmaan noqotay in ee isku socodka waddadana waxaa waaye ee qayb weyn ay ka qaadato sidaasaan nagu qasabtay maxaa waaye amison inay nagala shaqayso barnaamijkan bashir cabdullah cusmaan radio cadaado bardulweyn guud ahaan waxaa intaas ku dhan warkii duhur uu soo saaray ilaa socodsiinaya anigu xasana shaafiic shariif maxamuud uu farsameynaya cidda warka uu isaga asagoo maqlaya qoraal sawirata waxaad dib heli karaan beej internetka aan ku leenahay www radiocom facebook iyo twitter intaan warkana warkaxay dib u kulmi doono duhur wanaagsan